arrin aan rabo in ay muxuu ahay xafiiska ra-iisul wasaaruhu wax ka qabto waxa weya waxa cabashadeedu ay joogto tahay habeen iyo maalin waa suudaan waa marka mudane ra-iisul wasaare waxaan jeclaan lahayn in dowladda suudaan iyo dowladda soomaaliya iyo dowladda qatar ay qaabilaan dadkaasi muxuu ahay baahida haysa dadkaasi waa boqol iyo lixdan iyo kow qofood dadkii raacay iyo dadkii bukaanka siddeetan iyo siddeetan ay ahaayeen qof baa dhintay waxaa naloo sheegayaa kala baroo bar ka badan inay isbitaalladii ka baxeen laakiin ay weli u baahan yihiin inay isbitaalladii si joogtaa ugu tagaan marka guryihi kiri kiro uma haystaan biilna ma haystaan marka waxaa kaloo jira dad naafo noqday oo u baahan lugihii iyo wixii gacmihii iyo in loo geliyay ayaa u baahan marka waxaan soo jeedin lahaa mudane ra-iisul wasaare arrinta ah isbitaalka iyo dawada iyo guriga in maaragtay dowladuhu ay qaabilaan waxa biilkaana wixii aan anagu bixin karnaan bixinaynaa lacagahan hayno ayaanu qayb uga diri doonaa waayo way baahan yihiin ma sugi karaan inta dowladu wada hadlayaan oo muxuu ahaay arrintooda laga dejinayo inaysan sugayn bay noo sheegeen dad soomaaliyeed oo isxilqaamay oo weliba dadka ka shaqeeya muxuu ahay xawaaladaha iyo ardada soomaaliyeed ee meesha jooga qaylada aan xoog la-ayay ayay noo keenayaan waxaan rajaynayaa maanta gelinka dambe in guddigu fadhiisto arrintaas go-aan ka gaaro